ummadda soomaaliyeed dhammaanteed madaxda puntland oo naga maqan oo koof xamar jidha dadka soomaaliyeed dhammaantiisa oo islaamka intii fiican assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam shirkan jaraa-idoo odayaasha gobolka mudug ay qabteen wuxuu ku saabsan yahay meesha loo socdo kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo tobanka laba kun iyo lix iyo tobanka loo socdo geedi socodkii oo laysugu tegay xamar waxaa ka horreysay gobollada in la kala aaday in gobol waliba shir soo qabtay annagu haddaanu nahay reer puntland madaxdayada go-aan ummadda puntland ka soo baxay waxgaradkeeda baa loo dhiibay waxaan ka codsanaynaa iyaga wixii loo dhiibay waxaan ahayn inay nagula soo noqon haddii ay qaataan wixii loo dhiibay oo dadku u dhiibay waxaan ahayn hadday qaataanna oo lagu khasbo ama iyagu doortaanna cidda ku khasabtabay ama meeshay u doorteen inay joogaan oo ayaa nagu soo noqon baan ka codsanaynaa nimankaa intaasaan leenahay nimanka la yidhaahda beesha caalamka waxaanu leenahay arrinta soomaaliya dhexdhexaad ka noq arrinta soomaaliya dhexdhexaad ka noq soomaaliya maxamiyad maaha dhul la haysta maaha waa dal xor ah dawlad soo ahaan jiray dagaal sokeeye ka dhacay hanagu dibindaabiyeynin xoogaaga khilaafkaahoo nagu jira waxaanan qabnaa haddaad naga tagtaan mar hore inaanu heshiin lahayn oo dawladdiisan lahayn baan qabnaa arrinta marka waxaan codsanaynaa inaad dhexdhexaad ka noqotaan waxaan kaloo qabnaa oo soo jeedinaynaa haddii aanu nahay dadka ku nool puntland oo soomaaliyeed dadka kale oo soomaalida ahi siday u badan yihiin iyo go-aamada ka soo baxaya teer iyo xalay oo ay ugu horreeyaan reer jubbaland beesha la yidhaahda mundullood oo xamar iska leh iyaga iyo dadkii la odhan jiray reer banaadirka ay xamar leeyihiin sida shaanshida iyo camuudiga iyo bandhabowga iyo begadiga iyo barawaaniga iyo iyo waxaa iskale beesha mundullood koonfur cidda kaleoo u tagtay dad meesha tegay oo ka shaqaystay bay ahay go-aanka ay qabaan oo soo jeediyeen oo gobollada dhexa dadka deggan oo teer iyo xala hadlaya ay qabaan soo jeediyeen oo ah soomaaliya oo ku soo dhaqmaysay arrin dulima oo qabiil ah oo fool xun oo four pointy five la yidhaahda shan iyo toban sano ku soo dhaqmaysay laba iyo toban sano ku soo dhaqmaysay oo dastuuri qodob ahi ku jiro oo garoowa wan la yidhaaho oo lagu heshiiyey maanta kadib inaan lagu qaybsan four pointy five aan wax lagu qaybsan waxaanu ka soo horjeednaa diidnay annaan ogolay annagoo lamid ah inta aan carabka ku soo dhuftay oo soomaalida ah oo jecel soomaaliya dowladnimadeeda horu socodkeeda soomaalinimadeeda isxoraynteeda hadda xor maahae isxoraynteeda maxamiyad bay ku jidhaan hadda oo niman annaan garanayno xunxunaa saas yeele waryaa leh warsay rabaan ha yeeleene ka soo kaca ka soo kaca maxaynu ku qabno irse haddaydnaan diyaarad haysan maantaan idiin soo diraynaa diyaarad nimankiina puntland ka tegey nala soo hadla lacag baanu haysanaa diyaarad baan idiin soo kiraynaa hadda soo baxa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu waxaan rabnaa annagu inaannu ka hadallo aragtidayada ku aadan higsiga laba kun iyo lix iyo toban ee madasha wadatashiga muqdisho shirka loo fadhiyo maanta annagoo ah ummadda reer puntland ahna gaar ahaan gobolka mudug waxaannu u aragnaa laba qodob inay halkaa ku jirto qodob waxa weeye waa qodobka aannu taageerayno waa qodobka madaxdayadu ay qaadatay kuna adag tahay oo ah in wax lagu qaybiyo sagaashan iyo labadii degme ee soomaaliya lagu yaqaanay qodobna waa qodobka aannu ka soo hor jeedno waa qodobka xaaraamta ah ee boolida ah ee four pointy five qodobkaa ma qaadanayno mana aqbalayno annagu haddii aanu nahay reer puntland horay baannu uga hadallay horay baannu uga codaynay lix gobol baa laga fadhiistay lix boqol oo qof baa ka codaysay waxay qaateen madaxda reer puntlandna la ansixisay in four pointy five ay xaaraam tahay waxaa la qaadanayaa oo loo gudbayaana ay tahay higsiga laba kun iyo lix iyo toban nidaamkii la saxiixay laba kun iyo labiyo toban xilligii uu ra-iisul wasaaraha ahaa cabdiweli dowladduna ay ka baxday kumeelgaarka nidaamkii la qaatay waxaanu aaminsannahay in four point five iyo kumeelgaar ay isku mar dhammaadeen cidda maanta nagu khasbaysa ama nagu celinaysana waxaanu u aragnaa cid aan danaha soomaaliyeed ka tarinayn cid aan ummadda soomaaliyeed maslaxad u hayn cid cadaalad darro ka shaqaynaysa beesha caalamku haddii arrintaa ay lug ku leedahay oo ay cid ku khasbayso four point five waxaanu leenahay ka joogsada ka noqda madaxda reer puntlandna go-aankeedu waa cad yahay annagu hadda lama dardaarmayno dardaarankooda horey bay u qaateen horey bay ummadooda mataqaanaa ayay wixii ay ku matelayeen ula tageen ayadana intaasaan leeyahay waxaan kaloo soo jeedinaynaa ummadda faraha badan ee soomaalida ah ee ku nool banaadir ee ku nool jubbaland ee ku nool gobollada dhexe waxa ay qaateen baanu annana mar labaad la qaadannay iyo fakarkooda ay soo jeediyeen gaar ahaan dadka reer banaadir oo shalay aragtidooda u cabbiray si adag siyaasiyiin culimaadudiin aqoon-yahan odayaal dhaqan aad iyo aad baannu u taageeraynaa fakarkoodii qiimaha lahaa ee ay soo jeediyeen waxaan kaloo amraynaa annagu haddii aanu nahay madaxdii dhaqanka ee gobolkan mudug ama reer puntland qaybo ka mid ah ummadda reer puntland berrito meel ay joogtaba yar iyo weyn in ay tahay mudaharaad lagaga soo hor jeedo madasha wadatashiga ee muqdisho waxa ka socda oo odhanaya four point five haddii aanu nahay reer puntland waa ka soo hor jeednaa waana diidnay waana inoo mudaaraad salaan ka bacdi waxaan u malaynayaa hadal nin yidhi ku noqoshadiisu waxma tarayso waxaanu halkaa u nimid oo u shirsannahay oo u fadhinaa inaannu ka hadalno waxa aanu rabno oo horta u nahay oo soomaali maslaxadda ugu jirto oo aan dibindaabyo iyo dhibaato soomaali ku ahayn inaannu ka sheegno fakarkayaga baanu meeshaas ugu nimid markii aanu ka fakarnay ummadda soomaaliyeedna aan danteeda raacnay waxaanu ka soo hor jeednaa oo marnaba aanaan qaadan karin qabiil afar iyo bar inaannu qaadanno oo qabiil ku noqonno ma yeelin waa cadaalad darro waa shay aan xaq ahayn waa ka soo horjeedna haddaanu nahay shacabka puntland oo meel kasta oo jooga iyo gobollada iyo degmooyinka iyo tuulaba waxaanu ka soo horjeednaa afar iyo bar inaanu wax ku qaadanno waa ka soo horjeedna mas-uuliyiinta iyada noo maqan waxaanu leenahay hadda ka horna u sheegnay oo ka soo jeedinay ilamaa lix boqol oo qof oo lix gobol ah lix degmo ah go-aankii bulshada ay doonaysay reer puntland waa u soo jeedinay iminkana waxaan u sheegaynaa haddaanu nahay shacabka reer puntland inaanaan qaadanaynin afar iyo bar ee aanu doonayno sida soomaalida xaqa u ah ama cadaaladda u ah degmo in wax lagu qaybsado reer aan degmo lahayn iyo gobol aan degmo lahayn na ma jirto waxaanu doonaynaa in lagu qaybsado degmo lagu qaybsado ayaanu doonaynaa haddaanu shacabka nahay intaa waxaa ii weeliya in laysku khasbi karo dadka maanta jooga ummadda bini aadanka maanta jooga dimuqraadiyaddiisa xornimadiisa in lagu khasbo waxa uusan rabinin dastuurkuna ma ogola dimuqraadiyadduna ma ogola waxaanu leenahay beesha caalamka rabitaanka iyaga iyo waxaanu doonayno iyo waxa danteeda ku jirto wax aan ahayn laguma khasbi kadhaan mas-uuliyiinta iyadana waxaanu saab aan ugu sheegaynaa inay nala qaataan sidaa khasabna ninna kuma khasbi karo wax aysan shacabkooda doonayn shacabka haddaanu nahayna ma doonayno afar iyo bar mana qaadan doonno waa shay sharci darro ah oo lasoo maray oo nidaam darro ah oo waxba ku dhasocon waayeen waana ka guuray waxaana u guuraynaa sida xaqa ah degmada iyo gobolka wixii wax lagu qaybsanayo qolo walbana waa leeda ayadaanu doonaynaa waxaan kaga soo baxayaa hadalkayga haddaanu nahay shacabka gobolka mudug iyo dhammaanba reer puntlandba inaanu ka soo horjeedno afar iyo bar intaasaan u sheegaynaa